Tuulada Xudur Ciise oo hoos tagta degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka dilaacay xanuuno ay ka mid yihiin jadeeco iyo shuban biyood kuwaasoo sababay geerida laba carruur ah sida ay dadka deegaanku sheegeen gudoomiyaha tuulada Xudur Ciise Xasan Maxamuud Abuukar ayaa sheegay in cudurrada deegaankaasi ka dilaacay ay laba carruura u geeriyoodeen dad kalena ay u xanuunsan yihiin waxa uuna hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka hirshabeellaba ka codsaday in wax laga qabto xaaladaha caafimaad darro ee ka jira tuuladaasi tuulada xudur ciise ee degmada mahaday dhibaatooyinka hadda alxamdulilaahi waa iska caymanaa xilligii guga lagu jiraa waa dareemi kartaa webiga shabeelle biyo uu bixiyaa meelaha hareysan waxaa jira cudurkan malaariyada iyo kaadi dhiigta iyo hadduu ilaahay kuu diidin iyo iyo jadeeco oon saas u lacga badnayn iyow hadee bishaan hadda aan ku jirno oo dhammaadkee oo dhan waa nala jiraa caruur labe caruur labee waa u geeriyootay waxna hadda waa jiifaan jadeecada a ilaa hadda dadna daalaadhacaa jiro alxamdulilah tuulada xarun kuma taalo buur fuule xarun ku taala xudur ciise xarun kuma taalo waxaan geynaa buur fuule amba mahadey hadda culeyskaynu wixii ka batana jawharan lasoo aadnaa hadda un jadeecadu ma helin daawadeeda ma helin oo wax gargaar wado qayl dhalaantayna i gaartay oo naaga soo jawaabana ma jiraan ilaahay ayaan jawaab ka sugaynaa mida kale waxaa jira waxa waaye dadku deegaanku ma helin waaga daawo amba ha noqoto jadeecada amba ha noqoto malaariyada amba ha noqoto kaadi dhiigta walow m c hjadaas ay dadka la aadayaan oo m c h kuna mar waa dareemi kartaa hooho dadkaa ka badanaa maalmaha qaarkood wixii daran oo jadeeco oo kale waa la qabanaa kii kaadi dhiiga waa iska soo noqonaa soo xanuunkiisa qaba waxa waxaan codsahaynaa hay-adaha caalamiga hay-adaha caalamiga ah waxaan ka codsanaynaa inay gargaar nala soo gaaraan daawooyin nala soo gaaraan caruurta oo maaragtay da-doodu yar tahay jadeecada hayso ilaahayaa daawo leh in wax dhabiiba loo helo ay naga kaalmeeyaan dhinaci daawada saasaan ka codsahayna hay-adaha caalamiga caafimaadka waan u baahannahay xarun caafimaad oo ay tuulada leedahay oo wixii maaragtay dhiigjoojina amba caafimaad taama inaan helno maxaa yeelay ma laha tuulada center ma laha goob caafimaad ma haysano in goob caafimaad hay-adaha caalamiga ay nagu garab galaan si oon maaragtay caruurta tabarta darana waalidiintooda oo dhaqaale xumada hayso si ay ugu kaalm ay gargaar degdega ugu helaan